xilli uu maanta galay maalinkii labaad ee imtixaanka fasalka sideedaad ee shahaadiga ah ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudugga ayaa war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada waxaa lagu sheegay in qaar ka mid a maamulayaasha iskuullada ee deegaanada galmudugga ay ah bixiyeen qishka imtixaanaadka iyadoona ah digniin adag loo diray sidoo kalena ay wasaaraddu sheegtay tallaabooyinka ku habboon ee haatan laga qaadayo maamulayaasha iskuulladaas ay ku caddaatay arrinkan warkan oo lagu daabacay bogga facebook ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa lagu yidhi sidan waxaa si dhaba loo xaqiijiyey in qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyadu ay si toos ah ama si dadban ah uga qeyb qaateen ama u fududeeyeen qishka imtixaanaadka fasalka sideedaad iyo labiyo tobnaad arrintan waxa ay faldambiyeed culus oo dhaawacaysa hufnaanta nidaamka waxbarasho cadaaladda ardada iyo sumcadda guud ee nidaamka waxbarashada dalka ayaa lagu yiriy warkan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada galmudug waxaana intaa lasii raaciyey in digniin adag la siinayo dhammaan shakhsiyaadka ah lagu helay eedeymaan waxaana si rasmiya wasaaraddu wargelinaysa ayaa la yidhi kow in warbixin shakhsiyeed iyo cadeymo buuxa ah laga diyaarin doono labo in warbixintaas lagu soo bandhigi doono dokumentary gaar ah oo iftiiminaya waxyeelada ficilkooda iyo saameynta uu ku yeeshay ardada iyo nidaamka waxbarashada dalka waxaa intaa lasii raaciyey in tallaabo sharciyadeed oo waafaqsan xeerarka dalka iyo sharciga waxbarashada laga qaadi doono dhammaan eedeysanayaasha ku lugta leh wasaaradda ayaa sidoo kale tiri shakhsi kasta oo lagu helo inuu ku lug lahaa falkaas waxaa wajihi doonaa kow shaqo ka saaris deg deg ah laba gudbinta maxkamadeed iyo saddex lagala laabto doono ruqsadda waxbarasho ama maamul ee hoosto waxaa si gaar ah lagu wargelinaya ayaa la yidhi dhammaan baxda waxbarashada in la adkeyn doono kormeerka imtixaanaadka xaqiijinta daafurnaanta howlaha imtixaanaadka isticmaalka habraacyo casri ah oo lagula dagaalamayo qishka iyo musuqmaasuqa ayaa markaasi la xiriirta ayaa lagu yidhi warkan oo ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug laguna daabacay bogga wasaaradda inkastoo usan ahayn warqad rasmi ah saxiix rasmiyana leh haddana waa war lagu faafiyey mareegtada facebook ee wasaaradda waxbarashada ilaa haatan si rasmi ah uma cadda maamulayaasha iskuullada magacyada iskuullada iyo degmooyinka ay ku yaalaan kuwa oo lagu eedeeyey in ay bixiyeen khishka imtixaanaadka